أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon wilaayadii islaamiga galgaduud ayaa sekada xoolaha nool ka qaybisay degmada galhareeri ee wilaayadaasi taasoo ay si weyn uga faa'iidaysteen oo fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqana degmadaasi ciidamo silibiyiin ah oo ka tirsan gaalada yurub ayaa la ogaaday inay si toosa uga qayb qaadanayaan dagaalada ka dhacaya qaybo ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ku dhowaad boqol ruux oo tahriibyaal ah ayaa dhintay kadib markii ay la degtay dooni ay la socdeen dadkaasi bulshada ku dhaqan xaafadda suuqa xolaha ee magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob xooggan oo ay ku hayso kooxda eridada soomaaliya munaasabad lagu sagotinayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan maktabka dacwada wilaayada islaamiga bakool ayaa dowra diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada buurdhuxunle ee wilaayadaasi
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiha taariikhda hijiriguna ay tahay toddobada bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan wilaayada islaamiga galgaduud ayaa sekada xoolaha nool ka qaybisay degmada galhareeri ee wilaayadaasi taasi oo ay si weyn uga faa'iidaysteen fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmadaas haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cabdiraxiin shaacali
halkan waa fagaara ku yaala degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaana ku sugan dad isugu jira masaakiin iyo fuqaro oo horay maamulka islaamiga degmada galhareeri ku wargeliyey inay halkan isugu yimaadaan si loo siiyo xoolaha nool oo uu qeybinayo maamulka degmada galhareeri iminka goobta waxaa ka soconaya qeybinta xoolaha loogu talagalay masaakiinta iyo fuqarada ka kala yimid degmada galhareeri iyo hareeraheeda dadka la siiyey xoolaha waxay u duceeyeen mujaahidiinta waxayna habaar kala duldhaceen gaalada iyo murtadiinta waxayna iyagoo faraxsan oo goobta lagu qeybinayay ku sugan la hadleen idaacadda islaamiga al andalus mahad calinagey waxaa lagu hayaa sika qaybasaa lagu hayaa walaayada dhiibayso kheyrla siiyo aryan haysanaa ilaahay barake shan neef waay magacaaga saddexaan islaamka kor la dhigo gaaladana la jibsho kheyrna lana siiyo inaan dhaqaalaysto maxamed nuur aadan mahadalle ari sake ayaan hayaa shan neef walaayada islaamka kor allaha u dhigo cabdi maxuud macalin ali dhaxaad dikirin waxaan ka mid garweyn meeqa dagaa lagu siiyey toban dab waxaan uga ducaynayaa gaalada allah jib hayee waa kaa ajri xasan allah siiyo waa kaa waa dhaqaalaysaa waxaan uga ducaynayaa muslimiinta wax khayr kor allah ka dhigo gaalana allah jib shan neef ayaa laysiiyey anagoo wadaad layidhaa calibaadoobo iskajiiso walaayadu ay ariga sikawaadkaa wax ka siiday ka mas-uula walaayada qayb khayr allah ka dhigo noo sugan degmada galariiri oo maanta ereyga laga qaybinayey sakawaadka ahaay walaayada kor allah ka dhigo muslimiinta dhammaanteed kor allah ka dhigo gaaladana allah jabshaan leh bismillaah shan neef oo ariya oo dad masaakiin la siiyey oo walaayadu dhiibtay oon wakiil ka ahaa aan gacanta ku hayaa walaayada kor allah u dhigo cadowga allah naga jibsho gaalada balaayo allah ku rido gurguurta u horeeyo xoolaha laga keenana allah barakeeyo cirkana madac khayr qaba allah naga siiyo walaayadan kor allah u dhigo ari aa leysiiyey oskawaad shan neef u haya walaayada islaamigaa siisay ilaahay kor ha ka dhiga cadowgan ha ka jebiyo shan neef oo ariya ayaan ka haystaa walaayada sharafta leh oo galhariiri degmada galhariiri laygu siiyey waana hayaa waa ku mahadsantihiin walaayada kor allah ka dhigo taa cadowgoona allah ma ahan markii ugu horeysay oo fagaarahan loogu qeybiyo dad isugu jira fuqara iyo masaakiin sanad weliba waxaa soo xaadira fagaarahan dad fara badan oo mutaystay in la siiyo xoolaha sakada uu bixinayo maktabka sakada wilaayada islaamiga ee galgaduud aad baad u mahadsantahay cabdiraxiin ciidamo silibiin ah oo ka tirsan gaalada yurub ayaa la ogaaday inay si toosa uga qayb qaadanayaan dagaalada ka dhacaya qaybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan eegaya duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalkan muslimka ah ee soomaaliya waxa ay isugu soo habarwacday gaalada adduunka kuwaasoo u midoobay sidii ay ula dagaalami lahaayeen islaamka iyo ehelkiisa xamlo saliibi ah oo bilihii lasoo dhaafay uu cadowgu ku soo qaaday deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaa isku soo bahaystay gaalada jinsiyadaha kala duwan leh ee dalka kusoo duushay saxafiyiin reer galbeed ah ayaa daaha ka fiiday kaalinta ay gaalada yurub ku lahaayeen duulaanadii uu cadowgu ku qabsaday deegaanada sabiid caanole iyo beriire askar iyo saraakiil siriibiyiin caddaan ah oo ka soo jeeda dalka yukrein ayaa ka barbar dagaalamayay ciidamada kufaarta afrikaanta uganda sawiro lagu faafiyey barta twitter-ka ayaa muujinayay ciidamada yukrein oo iyagoo wata diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa daroniska ka barbar dagaalamayay kufaarta afrikaanta sidoo kale waxaa sawirada lagu arkayaa calooshood u shaqaystayaasha caddaanka ah oo ku sugan bannaanka deegaanka berire ayna la socdaan gaadiidka gaashaman ee ciidamada kufaarta uganda askarta iyo saraakiisha caddaanka yurubiyaanka ah ayaa dagaalka si toosa uga qayb qaadanayay iyagoo adeegsanayay diyaaradaha daroniska isqarxiya ee loo yaqaan f b v dagaaladii bilihii lasoo dhaafay ka dhacayay shabeellada hoose waxaa kaalinta ugu weyn ka qaadanayay saliibiyiinta saldhigoodu yahay xalane waxaana aad u yaraa doorka maleeshiyaadka murtadiinta ah oo horey loogu weyqeeyey weerarada mujaahidiinta in ka badan siddeed iyo toban sanno oo gaalada caddaanka ah ay xaabo ka dhiganayeen ciidamada kufaarta afrikaanta ayay hadda ku qasbanaadeen in ay dagaalka toos u soo mubaashareeyaan kadib markii ay calooshood oo shaqaystayaasha sii xaqiijin waayeen muhiimaddii islaamla dirirnimo ee loo soo xilsaaray waad mahadsantahay walaalka caliyare ku dhowaad boqol ruux oo tahriibyaal ah ayaa dhintay kadib markii ay la degtay doonidii ay la socdeen dadkaasi khaalid xasan ayaa warbixinta warkani eegaya ugu yaraan toddobaatan qofood ayaa dhimatay kadib markii dooni ay la socdeen tahriibayaal ka ambabaxay xeebaha galbeedka afrika ay ku degtay xeebaha murutaniya sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda gambiya shilkan ayaana ah mid ka mid ah musiibooyinkii uga dhimashada badnaa ee ka dhaca marinbiyoodka tahriibka ee gobolka sannadihii u dambeeyey warbixinta wasaaradda xukuumadda gambiya ayaa intaas ku dartay in ku dhowaad soddon qof oo kale ay weli la-yihiin islamarkaana laga cabsi qabo in ay dhinteen doonta la sheegay in ay ka shiraacatay gambiya ayaa waxaa saarnaa ku dhowaad boqol iyo konton qof intooda badanna ahaa dhallinyaro u dhashay dalka gambiya iyo senegaal maamulayaasha dalka murutaniya ayaa xaqiijiyey in lasoo saaray toddobaatan meyd ah arbacadii iyo khamiistii halka lix iyo toban ruux oo kalena la badbaadiyey goobjoog ayaa la hadlay wakaalada wararka ee royters ayaa sheegay in tirada dhimatay ay ka badan karto boqol qof badda atlantic ee u dhexaysa xeebaha galbeedka afrika iyo sbain ayaa noqotay mid ka mid ah marinada ugu khatarta badan ee tahriibayaasha afrikaanta ah ay u maraan yurub xoga ka soo baxay midooda gaalada yurub ayaa muujinaya in sanadkii hore kaliya jasiiradda generalis gaareen in ka badan afartan iyo lix kun oo tahriibayaal ah isla sanadkan ururka sheegtay inuu u doodo xuquuqda aadanaha ayaa isna sheegay in ka badan toban kun oo qof inay dhinteen iskudayda socdaalkaas taas oo muujinaysa koror dhan boqolkiiba konton iyo sideed oo ah marka loo barbardhigo sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii waad mahadsantahay khaalid bulshada ku dhaqan xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyay dhulboob xoogan oo ay ku hayso kooxda eridada soomaaliya sida uu ku waramayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan shir jaraa-id oo muqdisho ay ku qabteen qaar ka mida qoysaska ku dhaqan xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho ayay ku sheegeen inay ka cabanayaan dhulboob ay kooxda ridada ku hayso guryihii ay degganaayeen dadkan shacabka ah ayaa sheegay in amar lagu siiyey inay ka guuraan dhulkii ay degganaayeen iyadoo xasan gurguurto uu amray in dadkaasi halkaas ay ka guuraan sagaal boqol iyo labaatan boosa warqaddaa igu qoran buu yidhi sagaal boqol iyo labaatan boos xasan sheikha iga soo iibsaduu yidhi war xasan sheikh sagaal boqol iyo labaatan boos ma booskayguu ku siiy dadku waa ila mid booska anugu aan leeyahay oo dukumentigal oo aan beesadeeda kala baxay oo haddii ilaahay ku idmahayo jiingadu iga dhisan tahay miyaa xasan sheikh ku soo siiy waa midda aan la yaabannahay aniga markaa dib isugu laabtay fikradayda waxaan isiri madaxweynaha waxaad ku leedihiin iskuul lacag la'aana biyo lacag la'aana koronto lacag la'aana wixii oo dhan kama rabno canshuuraan bixinaa war iska daa meeshaan ku hoyanaynay noola kugu yimid kabti aan ku hoyanaynay oo annagu ilaahay uuna siiyey oo si sharci aan ku deganno dukumentigaas oo maxamed siyaada ayaa haddeer waxaa loo soo jaranaya warqado nin oo haddii ilaa kuidna lacag la siiyey oo korrashan ka soo dhergay oo xaaraan wixiisa ka tacbadan noo soo socda arrintan waxay imaanaysaa xilli uu xargaha goostay dhulboobka kooxda riddada ee ka wada muqdisho iyadoona dhulal badan oo ay lahaayeen dad shacab ah ay kooxda riddada boobtay bilihii lasoo dhaafay shacabka magaalada muqdisho ayaa la daalaadhacaya boobka dhuleed ee gurguurta uu ka wada muqdisho taasoo sidoo kale ay ka digeen siyaasiyiinta mucaaradka riddada ee muqdisho ku sugan mahadsanida walaalka abu xasaan munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan casaam carafaad ayaa siyaama qaadaya warbixintani munaasabadano si heer saraa loo saagaasmay islamarkaana lagu maamuusayey labaatan iyo shan arday gabdha ah oo dafcadii toban iyo afraad ay dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka islamarkaana dhigtaa madarasada barashada qur-aanka kariimka ee muscab ibni cumayr oo ah madaraso u gaara gabdhaha ayaa waxay ka dhacday hoolka xafladaha sheekh xasan barsame ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed heer sare ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ونحن من طالبات مدرسة مصعب بن عمير رضي الله عنه لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بقى قبله لولاية هيران الإسلامية لدفعتها الرابعة عشرة ونرحب كل من حضر معنا في هذا الحفل المبارك ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه نبذة موجزة عن الصحابي الجليل العالم المعلم والقارئ المقرئ والشاب الداعية والمهاجر القرشي معلم القرآن وحامل لواء المسلمين الذي سمي مدرستنا اسمه مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة القرشي العبدري رضي الله عنه أقسام اللازمين لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه وضرب استبارة ومخرجي ميز من الضئي وكلها تدي في ضعن ظل الظهور عظم الحفظ أيقظ وأنذر عظم ظهر اللفظ أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا sidoo kale macalimada madarasada muscab ibni cumeer ee degmada boqa qable ayaa tafsiil ka bixisay maraaxisha ay soo martay madarasada waxaan rabaa inaan si kooban kaga hadla heerarkii ay soo martay madrasada iyo xilliga ay bilaabatay markii ugu horeysay madrasada waxaa la furay sanadii ahayd labada kun iyo sideedda waxay ahayd madraso weyn oo ka kooban ilaa afar madraso qeybta aniga aan macalinka ka ahaa waxaa la furay labada kun iyo tobanka bishii lixaad ardada ugu horeysay ee aan qabtay waxay qur-aanka ku dhammaysay ilaa laba sano iyo toddoba bilood dafcadii ugu horeysay ilaa sideed iyo toban arday ayay ahaayeen wixii ka dambeeyey sanad walba waxaa kasoo baxa dafcooyin kala duwan oo isku dhadhow marka laga taga halka arday labada arday saddexda arday oo halhalka u qalanjabiyey waxaa ka qalanjibay ilaa iyo afar iyo toban dufca oo ay ugu dambeyso dufcadan maanta aan u fadhina xafladeeda maktabka dacwada huulayada hiiraan ayaa ahmiyad gaara siiya tayeenta madaarista qur-aanka kariimka ee ku yaala degmooyinka deegaanada huulayada hiiraan waad mahadsantahay casaam maktabka dacwada wilaayada islaamiga bokool ayaa dowladii inay ha u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada buurdhuxun leh ee wilaayadaasi haddaba warbixinta warkan waxaa haya walaalka cabdiqani maxamed dowradan oo socotay muddo labaatan maalin ah waxaa ka faa'iidaystay bulshada ku nool deegaanka warjiri oo ka mid ah deegaanada hoostaga ah magaalada buurdhaxun leh ee wilaayada islaamiga bakool boqol iyo afartan qof oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ka faa'iidaystay dowrada waxayna ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabeynayay dowradaha oo ka dhacday deegaankaasi waxaa kasoo qayb galay culimo nuqabo ganacsato iyo ardaydii dowrada loo soo gebagabeeyey ugu horeyn mid ka mid ah culimada deegaanka ayaa kalimad tawciya ah ka jeediyey munaasabada ma kale ilaahayna waa fujey xaflada hadigeekan roogna lileeyi oo maanaa dad oo dowrahan socday walbarashaan socdi gebagabadii labaatunkaas ber oo kutaab diin ilaahay laha agriisadaaye laka tehnaay ya ilaahay dhanka maxdiyaa nicmada asaalaasa suusiyaastawiyo ew markan dowri sidii boobaad aragda buraarajiin waay qofkeeni la dareensiiyey ini wal kuma qunyin ini kale la dareensiiyey ini lanka wal kuma qunyin ini kale la dareensiiyey le maayo doorishadeeda labaatan bere waa laku barda mah marka maylin baa hanya walaalayaal walaagii kutaabadii meelalaha ka arriyaay oo hata magaajo meelalaka dhawaay kumadayin kutaabaadu hayna la muraajacsada walna laka sii darsada dadka walaa ilaahay ka fadla qofka qiimaka ku helaaw walbarashadu walbarashada ilaahay subxaana wa tacaala qur-aansheena meel badan aan ku ka hadlay nabagaagna meel badan aan ku ka hadlay fadaa'il badan yeelata saas daraadee ilaahay qur-aanka madahadijiyaay اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قرآن هدي وش أنت قاعد رب الله عين شن تاس قاعد هو بدن ربك الله فيرد والبرشك هذا الحيوان مرك ولا ليه جوز ها ما يسكبر رجعنا أنا والبرش ده يسكبر رجعنا ولا ليه malaaqmadkeer garaar oo ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga bokool ayaa dhankiisa munaasabada ka hadlay dadka waliba dowladan geeka lahan gebagabaay banaan ii migille furaag hata garantaynka jira neemo hata hortaan lahan helna dad waliba hata weliba roogo hata geeka xayi oo adduunka roogon aan helna ya ilaahayna siiy may kumada mankii dabka dhatiyo ulmaadininka wareegdoo hayte kitaabadiyasiim agrigaana kooy iyana nileeyi maha ku jara jarna deegaanka unaata roognan wadanka maha ku jara jarna walakin agriyay kooy maha ku jara jarna ulmada mayninka sheekoyiko jartay meel arla dheer elinka baha jari ilmada waa insafara jari walan baahada jari safar dheer alin gala jari walan qariiba jari hata geeka wariibu ahaa kitaabki adafadaas madi ad widaadnoodan hor fadheenan haada nii mirigoo lehe buusidaas ire riyaaka dhatiyo leeka akriisadaas ugu dambeyntii ardaydii ka faa'iidaysatay dowradaha ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah duruusta ay qaateen عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماضة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر ما بك قولي سمعت رسول الله يقول يقول رسولك لا يسوك قول وديك أفضل الذكر ذكرك عن فضل بدن لا إله إلا الله واي وأفضل الدعاء دعاء عن فضل بدننا الحمد لله واي رواه الترمذي وحسنه الألباني ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب الأهد والكفن إن الغريب دوما له رهبتي على المقيم من أهل الغبار والسكن
لتنهلن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن صبري العين وزادي لا يبالغني وقوتي ضعفت والموت يبلغني ولي بقايا ذنوبي لست أعلمها الله يعلمها في السر
maktabka dacwada wilaayada islaamiga bakool ayaa sare u qaaday dowraadka diiniga ah ee u qabanayo bulshada ku nool degmooyinka ah iyo deegaanada wilaayada bakool walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii doornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu